أمتي ماذا دهاها أمتي ماذا دهاها أمتي ماذا دهاها فتردت في المهاوي فتردت في المهاوي كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات كيف ذلت كيف هانات وحداها كل غاوي وحداها كل غاوي
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta saddexaad ee barnaamijka shirqoolka gaalada oo aad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
رغم هادته لسنا يا لقوم يائسينا سيعود المجد فينا إن مضينا مصلحين رغم هادته لسنا
xalqadii hore waxaannu uga soo hadalnay taariikhda uu soo ifbaxay dullaanka xagga maskaxda ee lagu soo qaaday muslimiinta hay-ado ay samaysteen gaalada ay ugu talagaleen inay ku fuliyaan howlgalladooda iyo dalalkii ay ka shaqaynayeen intaba xalqadanna waxay sii ambaqaadi doontaa isla mowduucaas oo ay inooga harsan yihiin qaybo kale oo xasaasi ahi marka laga yimaado dadka u dhashay waddamada khaliijka waxay kiniisadaha kiristanku muhiimad gaara siiyeen dadka soo galootiga ah ee ku soo qulqulaya mandiqadda hay-aduhu waxay lahaayeen cudud ay ku howlgalaan iyagoona u qaybsanaa sida soo socota kow ergooyinka rasmiga ah ee kiristanka oo siddeetan ka mida ay joogeen mandiqadda khaliijka labo xirfadlayaasha oo ahaa ducaad ka kooban farsamoyaqaano dhaqaatiir iyo macallimiinta madaarista kuwaasoo shaqooyinkooda ku dhex watay kiristaamaynta bulshada qaybta saddexaad waxay ahaayeen muslimiin wax ku soo bartay waddamada reer galbeedka ah oo dib ugu soo laabtay mandiqadda qorshaha loo dejiyey wuxuu ahaa inay mustaqbalka kiristan noqdaan kadibna loo adeegsado faafinta diinta nasaarada qaarkoodna madax looga dhigo waddamada islaamka ah iyaga oo qarsanaya gaalnimada iyaga oo taa ka duulaya ayay nasaaradu diiradda saareen tababarka dad asalkoodu yahay carab kana soo jeeda waddamada lubnaan iyo masar si loogu adeegsado howlaha kiristanku wadaan sidoo kale waddooyinka ay u mareen gaalaysiinta muslimiinta khaliijka ayaa ka koobnaa afar qaybood oo kale ah kow howlaha caafimaadka kiristanka ayaa si toosa ula xidhiirayay muslimiinta una sheegayay inay u hayaan dawo iyo baaris lacag la-aan ah qofkii u tagahina waxay kaga faa'iidaysanayeen duruufta haysataa iyaga oo diintiisa uga bedelanaya dhowr xabbo oo kaniini ah iyo hadallo dabacsan habkan waxaa aad ugu shaqaynayay cisbitalkii indhaha ee ku yaalay dalka imaaraadka carabta xeeladan ayaa ah mid ay ilaa iyo maanta ku shaqeeyaan hay-adaha cisbitaallada gaalada sannadkii lasoo dhaafay ee laba kun iyo laba iyo labaatankii waxaana cisbitalka guud ee magaalada jilib kula kulmay nin bukaan ah oo ka mid ahaa shan iyo toban qofood oo loo sameeyey qalliimo lacag la-aan ah waxauu inoo sheegay in sannadkii laba kun iyo afar iyo tobankii uu xanuunka laga qalay dartii u tegay cisbital ku yaala magaalada nairobi ee dalka kenya markii uu xaaladiisa uga waramayna shuruud looga dhigay inuu diinta islaamka ka baxo uuna galo kiristanka si loo dabiibo xaninta biyo iga furnaayeen halkaana kuwii la dhashay ay qaadeen waxaa la geeyey nairobi isbitaal la yihahda kijabiya la geeyey oo qolo kristan ay leedahay waxaa marka meesha agaasime ka ahay nin soomaaliya sheeganaya laakiin soomaali aan ahayn oo gaal ah markii aan law aan la kulmay oo magaciis nink magaciisa ilaa hadda ma ma haye markaan la kulmay ninkii anoo meel fadhiyo oo markaa dhakhtarkii gaalada lasoo kulmay kasoo baxnay combyuter laga diray combyuterkii meeshii aan yani ku sugayay iridii anoo fadhiya oo ii imaaday barnaamijyo waxay uga sheekeyey marka yani uu leeyahay sharci ma leedahay wax nocaas marka iga bilaabay sharci ma lihi baan idhi goor baa soo gashay uu yidhi mar dhawaan soo galaan xanuunkan aan u imaaday marka wuxuu yidhi haddii xanuunkan lagaa saacido sharcina lagu siiyo dadka soomaalidu ay dad iska madax adag ay yihiin masiixin aad ku biirto seed u aragtaaha uu yidhi oo adiga ayuu ku leeyahay kristan noqo haa saas marka uu yidhi ninki waa la diriray marka ninka isfahmi weyne oo ninka aan kala tagay aniga oo meesha aan ninkan iga tegey ninkii dadkii kaleoo meesha oo u imaaday caafimaadka nin kamid soomaaliya wuxuu yidhi ninka ma taqaanaah uu yidhi ma aqaanaan idhi waa agaasimaha caafimaadka uu yidhi ee cusbitaalkan markuu saas yiri shaki baa iga gala waxaa jira ninkan hadda saa hadda ku dhahay aad ku daranteen haddii aad gala usii degteed dhibka weyn amay ku geystaan waa iskaga soo laabtay markaas oo uu ku leeyahay kristan noqo ee, si wacan ayaan kuu daweynaynaa saad ula hadashay adigu maxaad ku tiri waxaan dhahay maanta adduunya waa berrin aakhira weeyaane nin islaam aan ahay haddaan dhimanayana waxaa ila qurux badan in diinteeda ku dhintaa ari masiixiga aad sheegaysidne waxaan u aqaanaa hari inuu ahaa nin nebiyo ilaahay oo soo diray ma ogi uma aqaanaa eri ilaahay uma aqaanaa eri marka waa agaasimihii guud ee cisbitalka dhinaca kalena waa ee, daaci dadka ugu yeeraya ee, inay kristan noqdaan haa saasuu ahaa marka een, lagu bandhigay inaad kristan noqoto adigoo jira da-daada horta meeqay ahayd markuu ku oranayay sida adigu waxay ahayd labada kun iyo waxay ahayd toban iyo afartii ahayd labada kun toban iyo afartii ahayd haddana konton iyo lix sanaan jiraa markaas waad ka soo tagtay maxaad go-aansatay waxaan go-aansaday inaan haddaan dhimanayana aan ku dhinto oo anoo tawxiidkayga haysta ku dhinto intaan gaal xanuun a gaaray oo imtixaan igu yaro imtixaan ilahay iga gudanayay intaana xadka uga bixi lahaa inay eri ku samraan go-aansaday marka ma rajaynaysay mar uun in qalliin lagugu samayn doono weliba ee, si lacag la-aan ah ma aanan filanayn laakiin ilahay baan ka dhigay laakiin qadarta ilahay iga dhigay alxamdu rabbil caalamiin aad baan ugu faraxsanahay maasha allah si wanaagsan bayna ii qaleen haddana aad baan u wanaagsanahay
وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلع أنا مسلم بيني وبين الله صدق محبة وتضرع أنا مسلم
waddooyinka kiristaamaynta waxaa ka mid ahaa xiriir heer shakhsi ah waxaa lala xiriirayaa qofka loo arko inuu garaad ahaan iyo diin ahaan u liito kadibna waxaa loo bandhigayaa gaalnimada shaqadan waxaa ugu qaybsanaa farsamoyaqaanada waxay baadigoobayeen dadka ku shaqaysta farsamada gacanta waxay qaadanayeen dhaqaatiir macallimiin iyo injineero iyagoo u qorayay mushaar heer sare ah si ay ugu sahlanaato inay diinta ka saaraan qorshaha xiga waa idaacadda kiristanka waxay ahayd wadiiqadda ugu muhiimsan ee ay u adeegsanayeen baadiyeynta muslimiinta maadaama ay u doorteen luqaddii ay dadku ku hadlayeen ee carabiga marka mandiqadda laga yimaado waxay idaacaddu si toosa uga howlgalaysay laga soo bilaabo dalalka sbain faransiiska liberiya iyo seychelles waxay suuqgeyn u samayn jirtay kutubta ay qaybiyaan hay-adaha kiristanka iyo sheekooyinka maaweelada carruurta waxay qaybin jirtay cajalado iyo muuqaallo lagu doonayo in waddada saxda ah looga leexiyo muslimiinta sidaasi darteed warbaahinta iyo xirfadlayaasha kale ayaa ka dhignaa istaraatiijiyad muhiim ah oo qayb weyn ka qaadatay gaalaysiinta muslimiinta halka cisbitaallada iyo maktabaduhuna ay dowr weyn ka qaateen arrintaasi waxaa dhulalka carabta aad ugu soo batay qoysaska gaalada ah ee waddamadooda ka imanaya islamarkaana soo degaya muslimiinta dhexdooda gaar ahaan waddamada khaliijka dadyowgaas oo haysta diimo kala duwan waxaa shaxda diraasadan inoo soo koobaya asheykh cabdulilaah dadkii eh, markay ciidamadii gaaladu qabsadeen caalam alislaami ee yurub kasoo duulay iyo maraykan kasoo duulay waxaa kordhayay markasta dadka gaalada ee dhulka muslimiinta soo caga dhiganaya soo degaya ayaa badanayay weliba dhulka carabta oo dee meesha xuduntii iyo islaamka ahayd qoysas badan oo gaalo ah oo qaarna ay ciidamadaas dee ragga ay wata ciidamada hogaaminaya ama askartaasu ay reerahoodii iyo wax lamid a qaarna shaqaale oo iyaguna gaalo ah oo shirkadihii markaa dhulka carabta ka baarayay batroolka iyo ka tirsanaa ayaa soo caga dhigtay way soo bateen tiradoodana way kordhayso maalin maalinta ka dambeyso berigii hore way yaraayeen oo markii hore aad bay u yaraayeen khaliijka gaaraan way ku yaraayeen marka loo eego khaliijka sidiisaba saan ognahay dadka ku nool waa dad yar waa dhul dadku aada ugu yaryahay waad ogtihiin dalalkan hadda lagu leeyahay kuwait iyo baxrain iyo qatar iyo waxa meesha u badan ba hadda maanta aynu joogno balberigaa iska dhaafay maanta aynu joogno ayaa hal malyan iyo wax ka yar dalal dhan ay ku nool yihiin Eh, maantada aan joogno xataa iska wadhaaf berigaas dii laba qarni iyo dheeraad laga joogo baxrain oo kale waxaa gaalada markaa joogtay waxay ahayd laba boqol iyo lix iyo toban kun iyo siddeetan iyo toddoba qof oo dhig oo ah marka loo eego eh, nisbada ama boqolaha marka loo eego boqolkiiba waxay ahaayeen toban iyo toddobo kuwait sidoo kale waxay ahaayeen dadka gaalada ee ku nool boqolkiiba saddex iyo konton ay ahaayeen oo dalkii dad yar baa ku nool gaaladii timi ayaaba yaaba maarata cagacagaynaysa ama ka badatay waad aragtaa boqolkiiba saddex iyo konton markaa tirahdo muslimiinta ku nool dalka u dhashana waa boqolkiiba toddobiyo afartan noqonayaan iyaga gaalada ka badatay markan cumaan oo kale waxaa ku nool ayaa buu leeyahay tod- eh, sideed boqol oo kun oo gaal boqolkiiba labaatan bay ka ahaayeen dadka ku nool dhulkaas boqolkiiba labaatan waa tiro aada u badan iyaduna qatar oo kale laba boqol oo kun oo gaalaa ku noolaa boqolkiiba waxay ahaayeen sideed iyo lixdan boqolkiiba eh, lixdan iyo sideed waa gaalo dadkii dadkii dhulka u dhashayna waa ka yaryihiin boqolkii maxay imanayaan labiyo soddon oo kale iyo wax lamid ah sidoo kale imaaraadka waagi hore isku- imaaraadka mar dambe ay isu tageen waa saad ogtiin waxay isu tageen kun sagaal boqol iyo koob iyo soddobaatankiiba imaaraadka la baxeen imaaraat alcarabiya mutaxida la baxeen ama isu tagga imaaraadka carabta la baxeen intii hore waxay ahayn toddoba imaaradood aan shaqa isku lahayn sida abu dhabi iyo dubay iyo shaariqa iyo meesha loo yaqaano cujmaan ilaa toddobay ahaayeen mid kasta ra-iisul cashiira ama oday kaaba qabiila inba hortaagnaa gaaladuna khayraadka iyaga ka dhuuranaysa iyo iyo batroolka iyo wixii lamid ah nin walba waxaa lagu yidhi meesha adaa ka dowlada mar dambe oo ay kun sagaal boqol iyo toddobaatan koodii ahayd ayay intay shireen odayaashii boqorada ahaa ama kaba qabiiladii carabeed ee meesha ku noolaa ayay waxay same- waxay- waxay sameysay wax la yihahdo alimaaraat alcarabiya almutaxida iyaga kuwa laftooda waxaa ku noolaa buu ku leeyahay sideed boqol oo kun oo gaalo ah waagaa ku nool waagaa wey boqolkiiba sideed iyo afartan ay ahaayeen yani boqolkiiba kala bar bay ku dhowaayeen saasay arrintu ahayd marka guud ahaan dadka gaalada ee isku geynta marka maaragtay waxay ka dhigan tahay inay ahaayeen saddex milyan iyo wax- iyo dhowr boqol oo kun Eh, sidaa darteed waxaad garanaysaa sida loo soo dhexgalay nimanka ama dalkoodii loola wadaagay ee loola degay dadkaas soo degay ee gaaladu in ciidamadaas ay garabka u yihiin ee dalka soo dejinaya ee kaniisada leh ee mustashriqiin leh ee kuwa ganacsi iyo shirkado leh waxaasoo dhan waxaa weeye waad garanaysaa dhaqan xumada ay dalka muslimiinta ku sameynayaan iyo dhaqanka xun ee lagaga dayanayo waxaa xusid mudan in baxrayn iyo imaaraadka carabta ay hay-adaha kiristanku ku lahaayeen maraakiis ama xarumo wax lagu gaalaysiiyo oo helistooda leh kiristankii dalkaasi joogay ayaa lahaa awood badan marka loo eego waddamada kale ee mandiqadda xilligaas ilaa iyo maantana sidii ayay saamayn ugu leeyihiin dalalkaasi siiba imaaraadka carabta oo gaaray heer ay u adeegsadaan gumaadka muslimiinta waxaana tusaale u ah wixii ay ka geysteen liibiya iyo yemen dowladaha khaliijka waxaa si sharci darro ah ku soo gaaray qulqulka kiristanka hindiya halkaasoo ay ku xoogaysanayeen sannadba sannadka ka dambeeya dowladaha reer galbeedka taabacsan ee xilligan ka dhisan waddamada islaamka oo ay soomaaliya ka mid tahay waxay horumar u arkaan in gaaladu ay soo degaan caasimadaha muslimiinta oo kiniisado ka dhistaan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo bishii febraayo ee sannadkan laba kun iyo saddex iyo labaatan tegay magaalada roma ee dalka talyaaniga ayaa fagaare ka sheegay inuusan dhib u arkin in dadka kiristanka ahi ay ku noolaadaan soomaaliya ayna ku cibaadaystaan kiniisadahooda iyada oo la wada ogyahay inaysan bannaanayn in waddan muslim kiniisad laga dhiso inay diintooda caabutaan haddii dalkayna yimaadeen xataa inay diintooda dalkan ayagoo jooga ku dhex caabutaan waa ogolnahay laakiin haddii nin kristaan imaado inuu dalka dego kiniisadda dowlaha oo kiniisadiis ku cibaadaysto hadduu mid kale oo wax kala aaminsan u yimaadaa wuxuu aaminsan yahay inuu isagu lafihiisa uu aamina wax barbareed weyn kuma qabo xilligii ay gaaladu duulaan maskaxeedka xooggiisa baahinayeen baadarigii kiristanka ahaa ayaa khudbad dhiiragelin ah ka jeediyey kiniisad ku taallay dalka masar waxaana khudbaddaasi inoo eegaya aqooyahan sheekh cabdalla baadarigu yani maaragtay damiru lislaama wa abidu ahlah kitaabkaasay si fiican ugu qoran tahay iyo ajnaxat lmakrigaba labadaba waad ka heli kartaan marka xaqiiqatan wuxuu khudbadiisa ku yidhi sidaan soo socoto waxaa waajib ah inaan laba jibaarno dadaalada gaalaysiinta ee hadda socda waa in lagu dhaqmaa qorshaha kirishtaamaynta ee la diyaariyey ee la isku raacay marxaladda soo socota qorshahaas oo qeexayo tirada ugu badan ee muslimiinta ee ay suurtagal tahay in laga fogeeyo diintoodu waa inaysan daruuri ahaanin inay qaataan diinta kirishtanka hadafku waxa uu yahay in qalqal dhanka diintooda ah lagu abuuro iyo in laga shakigeliyo kitaabkooda iyo rumaysnaanta maxamed sala allahu calayhi wasalam intaa kadib waxaa sahlanaanaysa dhammaan wadooyinka aan ugu faa'iidaysan karno inaan shaki ka gelinno qur-aanka una caddayno inuu baadil yahay ayna beeniyaan maxamed waa warkiisi baa weli noo socdo wuxuu yidhi haddii aan marxaladda soo socoto ku guulaysano qorshahaas kirishtaamaynta ah waxay ka dhigan tahay inaan ku guulaysanay in kooxdan aan ku soo darno dariiqadeenna mustaqbalka dhow haddii aysan xataa annaga nagu soo biirin nagama soo horjeesan karaan keliya waxaa nagu waajib ah inaan ilaalino hirgelinta qorshaha kiristaamaynta ah innagoo u marayna hab midaysan oo xeelad iyo caqli ku dhisan si aysan sabab ugu noqon inaan ku kicinno carada muslimiinta ama ay noogu baraarugaan markaan khudbadan isdul taagno warku dhabtiisa waa sidaa weeye markanna waxaan milicsanaynaa kiristaamayntii ka socotay ee dhanka iyo induneisiya sida ku timid risaalo uu baahiyey golaha sare ee dacwada islaamka ee induneisiya oo fadhigiisu ahaa magaalada jakarta lana baahiyey sannadkii kun afar boqoliyo tobankii hijiriyada oo waafaqsan kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii miilaadiyada waxay si kooban u bidhaamisay howlaha gaalaysiinta ee ay hay-adaha kiristanku ka sameeyeen waddankaasi sida ay sheegtay diraasadda dabayaaqadii qarnigii toddobaad ee miilaadiyada ayuu islaamku bilaabay inuu ku baaho waddanka induneisiya kadib markii ganacsatadii muslimiinta ee ku sugnaa halkaasi ay dacwadda gaarsiiyeen dadka intaasi kadib diinta kiristaanka ayaa iyana la soo geliyey waddanka iyada oo loo marayo dowladihii gumaysiga ee bortuqiiska iyo sbain qarnigii lixiyo tobnaad ee miilaadiyada sannadkii kun shan boqol toban iyo sagaalkii miilaadiyada ayuu gumaystuhu bilaabay inuu diinta kiristanka ku faafiyo jasiiradda lagu magacaabo ternete ee dalkaasi induneisiya balse waxaa si adag uga hortegay muslimiinta kuwaasoo fashiliyey in badan oo ka mid ah qorshayaashii ay damacsanaayeen saliibiyiintu sannadkii kun shan boqol afartan iyo sagaalkii miilaadiyada waxaa qarxay dagaal u dhexeeya gumaystihii kiristanka ahaa ee dalka kusoo duulay iyo muslimiintii degganayd induneisiya oo uu hogaaminayey suldaan baabullah kiristanku waxay sheeganayeen inay ummadda danteeda wadaan ah oo ay nabaddeeda iyo horumarkeeda ka shaqaynayaan si la mid ah sida ay sheeganayaan kuwa haatan soomaaliya ku soo duulay sannadkii kun lix boqol iyo shantii miilaadiyada waxaa hoggaanka sare ee induneisiya gacanta ku dhigay gumaystihii holand isagoo isticmaalaya cudud ciidan kadib waxaa bilaabatay in kiniisado laga furo magaalooyinka waaweyn ee dalka sannadkii kun sideed boqol shan iyo kontonkii miilaadiyada waxaa kiniisad laga furay magaalada jakarta ee caasimadda induneisiya sannadkii kun sideed boqol konton iyo lixdiina waxaa kiniisad laga hirgeliyey magaalada suuraabaya ee isla dalkan halka sannadkii kun sideed boqol konton iyo sideedii kiniisad kale laga furay jasiirad ku taalla waddankaasi wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa isi soo taray kiniisadaha iyo iskuullada ay kiristanku ku leeyihiin jasiiradda java ee dalka induneisiya sannadkii kun toddoba boqol sagaashan iyo sagaalkii miilaadiyada gumaystihii holand ayaa waxaa u suura gashay inuu la wareego dhammaan dhulalka muslimiinta iyaga oo kaashanaya ganacsato dadkooda ah oo waddanka uga soo horreeyey xilligii uu soo dhammaaday waxaa loogu yeeray dagaalkii labaad ee dunida sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo shantii ayaa waxaa dadka reer induneisiya u suura gashay inay xorriyaddooda dib u hantaan markaas wadarta guud ee dadka waxaa lagu qadaray inay ahayd boqol iyo toddobaatan milyan oo ruux boqolkiiba sagaashan dadkaasina waxay ahaayeen muslimiin qolyihii kiristanka ahaa ee looga tegay waddanka ha ahaadeen kuwii gaalada asalka ahaa iyo kuwii ridoobay ayaa halkooda ka sii ambaqaaday adeegsiga dagaalka fikriga ah ee ay ku gaalaysiinayaan bulshada amaba ay shakiga uga abuurayaan diintooda iyo culimmadooda xaqa ku taagan hase ahaatee waxaa taasi caqabad ku noqday muslimiinta oo aan wax wada noolaansho ah u muujin gaalada inkastoo kooxihii kiristanku wajahayeen diidmo iyo culays haddana qiimeyn ahaan waxaa la dhihi karaya waxay ka faa'iidaysteen in badan oo ka mid ah fursadihii soo maray waxayna xoogga saareen arrimaha soo socda kow waxay dooranayeen tuulooyinka fogfog halkaasoo dadka masaakiinta ah ee ku nool ay ku dhagarayeen sunta halista badan ee ay ugu yeeraan gargaarka bani-aadannimada waxay qaybinayeen raashin dhar la xirto dawooyin lacag xoolo dhulbeereed helidda biyo nadiif ah dayactirka guryaha qadiimiga ah la tacaalidda bukaanada muslimiinta iyo qofkii ka dhinta oo loo duugayo iyada oo loo aasayo habka ay kiristanku u aastaan meydadkooda
تخنث وأفسد لب فطرته ولوث وقلد من وضاعته يهودا ومن ثبت ضلالته وثلى ألا بعد qodobka labaad wuxuu ahaa soo gudbinta fursado shaqo oo lagu xirayo in qofku uu soo galo kiristanka arrintan ayaa ah mid xilligan ay caan ku yihiin hay-ado badan oo ka shaqeeya waddamada islaamka sida soomaaliya hay-adda world fishon ayaa sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii boggeeda internetka ku xayeysiisay shaqo ka bannaan xafiiskeeda magaalada garowe waxaana ay shaqadaasi shuruud uga dhigtay in qofka loo qaadanayo uu yahay mid aaminsan kiristanka oo ku gaaloobay allah haddaan ku laabanno qisada indonesiya iyo xeeladaha duulaan maskaxeedka waxaa nambarka ama jiifarka saddexaad ka ahaa inay gaaladu qaban jireen waxa hadda loo yaqaano showga ragga iyo dumarka muslimiinta ayay ku martiqaadi jireen xafladahooda dhafarka iyo xataa munaasabadahooda diiniga ah sida dabaaldegga ciidda kirismaska arrintaasoo ay uga jeedaan inay mujtamaca ku dhex faafto sinada taasoo waddada u sii xeeraysa inay urursadaan ilmo aabala aan ah oo waddooyinka la soo dhigo iyo inay qudhooda dumar ka helaan muslimiinta qodobka xiga oo ay caanka ku ahaayeen waa iskaashi ganacsi waana qorshaha ay haatan itoobiya iyo kenya ka saxiixdeen xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka dhagartan oo waagaasi ka jirtay indonesiya ayaa wadatay suuradda hay-ad ganacsi oo uu iskaashi ku dhex marayo muslimiinta iyo kiristanka taasoo ujeeddadeedu tahay in si tartiib tartiib ah muslimiinta loogu qanciyo gelitaanka diinta kiristanka laguna boobo dhaqaalahooda waxaa taa xigay oo ay ka faa'iidaysan jireen jagooyinka ama xilalka ugu sarreeya ee xukuumadda ay markaasi gumaysanayeen si toosa iyo si dadbanba waxay ka shaqayn jireen inay mas-uuliyadda u dhiibaan qofay iyagu ku kalsoon yihiin oo ay soo waxbareen waxa sidaasi loo sameynayana waa in la ilaaliyaa masaalixda kiristanka iyo qof walba oo ku howlan kiristaamaynta muslimiinta mas-uulkaas ama kooxdaas waxay dowladda ka dhex difaacayaan masaalixda kiristanka waxay durayaan aayadaha qur-aanka iyo axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam waxayna xoojinayaan xeerarka iyo dhaqamada gaalada xeeladda u dambaysa ee reer indonesiya loo adeegsaday waxay ahayd waxbarashada taasoo ay ka dhigteen majaal ay ku gaalaysiiyaan muslimiinta kuna faafiyaan diintooda dhaqankooda iyo dhammaan hababka kiristanka haddii si qoto dheer loo baaro xaqiiqooyinka waxaa inoo soo baxaysaa afkaaraha guracan ee ka dhanka ah islaamka iyo taariikhda muslimiinta ee lagu dhex faafiyey jiilasha cusub inay reebeen raadad halis badan oo u baahan in laga nadiifiyo horaan iyo haddaba dagaalkaasi kuma keli ahaa nasaarada ee waxa wehliya yahuudda majuusta shiicada munaafiqiinta mulxidiinta iyo dhammaan kafarada ku gaalowday allah iyo maalinta qiyaamaha qaar ka mid ah kiristanka ayaa soo gaaray waddamada muslimiinta iyaga oo faafinaya diintooda baadilka ah dhanna duraya islaamka sidoo kalena mararka qaar adeegsanaya habab diblomaasiyadeed laakiin waxay mar walba xoogga saarayeen dhisidda hay-ado u soo diraaseeya oo wax uga soo qora islaamka una kashfiya halka ay ka dhisan yihiin iyo daldaloolada laga soo geli karayo soomaaliya marka aad joogto waxaa tusaale kuugu filan hay-adda heritage ee uu maraykanku leeyahay iyo kuwo kale oo la mid a kuwaasoo mar walba washington talo ka siiya umuuraha dalka sida waxbarashada caafimaadka ganacsiga iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka soo horjeeda dhagaraha iyo gumaysiga haddaba ma jiraa wax farqi ah oo u dhexeeya hay-adihii hore ee diraasaadka gaalada iyo kuwa maanta su-aashaasi waxaannu hordhignay a-sheykh mahad abu cabdiraxmaan maraakista maanta gaalada u basaasta muslimiinta waxay ka duulaan oo wax ka daraaseeyaan hal qaab oo tusaalaha ugu dhow looga dhigi karo su'aalihii uu boqorkii ruum xukumayey ee hiriqle uu weydiiyey abuu sufyaan xilligii heshiiskii sulxulxudaybiya nebiga sal alla alih wasalam wuxuu markaasi bilaabay inuu diinta u bandhigo oo fariimo u diro boqorradii gaalada ugu waaweynaa ee dunida isagoo dhanka kalena jihaadka halkiisa ka sii waday sababtoo ah jihaadka iyo dacwadu ma kala maarmaan hiriqle markuu akhristay waraaqdii nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam ka soo gaartay ayuu waan soo koobaynaaye su'aalo tiro badan weydiiyey abuu sufyaan oo ahaa oday qureysheed abuu sufyaan oo ka warramaya su'aalaha iyo jawaabihii uu ka bixiyey ayaa wuxuu yidhi su'aashii ugu horraysay ayuu iga weydiiyey nebiga sal allahu aleyh wasalam wuxuuna yidhi sidee buu ku yahay nasabkiisu dhexdiinna waxaan idhi dhexdeenna waa nin nasab wanaagsan wuxuu yidhi isaga hortiis qof ma idinku yidhi hadalkaas oo kale waxaan idhi maya wuxuu yidhi aabbayaashiis midkood boqortooye ma lahaa waxaan idhi maya wuxuu yidhi ma dadka sharafta lahaa raacay mise dadkii ducafadaa waxaanu idhi ducafadii wuxuu yidhi ma bataan mise way yaraadaan dadka raacay waxaan idhi way bataan wuxuu yidhi ma ka laabtaa qof ka mid ihi diintiisa caro ugu carooday darteed waxaan idhi maya wuxuu yidhi intuusan dhihin wuxuu hadda yidhi ka hor been ma ku tilmaami jirteen waxaan idhi maya wuxuu yidhi ballanta ma jebiyaa waxaan idhi maya waxaana ku dhex jirnaa muddadii heshiiska mana ogin waxa uu samayn doono wuxuu yidhi ma la dagaasheen waxaan idhi haa wuxuu yidhi sidee ahaa dagaalka aad la gasheen waxaan idhi dagaalkayagu waa wadaamaysi marna isagaa naga guulaysta marna annaga ayaa ka guulaysanna wuxuu yidhi muxuu idin amrayaa waxaan idhi wuxuu leeyahay alle keligii caabuda oo cidna waxa la wadaajinina isagana taga waxyaabihii aabbayaashin dhihi jireen wuxuuna amrayaa salaad sadaqo dhowrsanaan iyo xiriirin qisadu way dheer tahay nuxurkuse waa su'aalaha uu riqli weydiinaya abuu sufyaan ujeeddada aan u soo qaatayna waxay tahay inaan ogaanno in maraakista diraasaadka ee gaaladu ay ka duulaan su'aalahan iyaga haba kala duwanaadeen xagga anshaxa ah weligoodba sahankaas iyo weydiimahaas ayay ku indhabeeli jireen abuu sufyaan bilowgii hore su'aalaha la weydiinayay wuxuu sheegay hadduusan u baqaynin sumcaddiisa odaynimo inuu ka been sheegi lahaa su'aalaha la weydiiyey waxaad halkaa ka fahmaysaa gaaladii hore inay xagga runta uga dhoweyd gaalada iyo murtadiinta maanta marka ikhwaani si ay muslimiintu uga badbaadaan kuwan shirqoolkooda iyo fasaadkooda wuxuu nebigu sala allahu caleyhi wasalam amray inaysan dhex degin gaalada maxaa yeelay dabkooda iskuma baxo waxaa awaamirtaas iyo kuwo kale oo qur-aanka ku jira naloo siinayaa waa inaan ka badbaadno shirqoolka gaalada cawraadka muslimiintuna noqdaan kuwa ka qarsoon cadowga waxaad ogaataan inkastooy gaala makri badan yihiin haddana shirqoolkoodu meel ma gaaro haddii muslimiintu soo jeedaan oo wax iska dhicinayaan allana wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illaah fasayunfiquunaha huma takuunu calayhim xasratan huma yuglabuun waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun
بركاب الخالدين وإذا نحن تفاضلنا وعشنا خملينا جددوا الدين وسيروا
dhegaystayaal intaa ayaannu ku soo gebagabeynaynaa qaybta saddexaad ee barnaamijka shirqoolka gaalada tan iyo qaybta xigta waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
أمتي ماذا دهاها فتردت في المهاوي فتردت في المهاوي كيف ذلت كيف هناءت كيف ذلت كيف هناءت كيف ذلت كيف هناءت وحداها كل غاوي وحداها كل غاوي أمتي ما ندهاها فتردت في المهاوي